isbitaalka dhimirka ee doctor xabeeb ay ku jiraan boqolaal bukaana kuwaasi oo la xanuunsan xanuunada dhimirka ayaa waxaa maanta mar kale booqasho ku tegay mas-uuliyiin ka tirsan ururka midooda diyaaradaha iyo gudoomiyaha golaha badbaado bulsho cabdiqaadir maxamuud maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka midooda diyaaradaha axmed diine cali waxaana ay si wada jira u dhagaxdhigeen dhismayaal cusub iyo goobo dayactir lagu samayn doono kuwaasi oo ka tirsan isbitaalka dhimirka ee doctor xabeeb doctor cabdiraxmaan cali cawaale doctor xabeeb oo ugu horreyn la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu mahad celiyey garab istaaga gudoomiyaha golaha badbaado iyo ururka midooda diyaaradaha oo ka soo jawaabay baahiyaha ka jira isbitaalka halkay gudoomiye ku-xigeenka midowda shirkadaha duulimaadyada soomaaliyeed walaalkay axmed diin cali walaalo waa mahadsan tahay sidaa aad saddexdii maalmood ugu dambaysay ooy maanta ugu dambayso oo aad lacagtii waddo oo aad dhagax dhigtay jasaakumullahu khayraljazaa id yubaayicuunaka taxta shajara maantana geedkaa hoos taagannahay isagoo ballantii ka soo baxay waa kaas wad arkaysaan dhagax dhigkii ugu horreeyey ee lagu sameeyey jikadii hoolkii kuraastii miisaskii ay ku qaday lahaayeen gudoomiyaha golaha badbaado bulsho cabdiqaadir maxamuud maxamed oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in baahiyaha ka jira isbitaalka aynan koox gaara ku filnayn waxaana uu baaq u diray xukuumadda federaalka soomaaliya ra'iisul wasaaraha soomaaliya waxaan ugu baaqaa shaqada loo idmaday ka mid yahay dadkaan aan dharka cesho karin inuu il raxmad ku soo fiirsho xukuumaddiisa iyo usugaba waa ka codsaynaa meeshaan dhibaa yaallo waa dhibban yihiin xataa ceel in loo qoday rabaan ceelay u baahan yihiin biyo la soo gado kuma aadaan biyo koronto baalki oo bishii la dhiiba kuma aadaan walax u fayaw male maaraynta musiibooyinka meeshaan waxa ay ku taageeri karto inay ku taageerto ugu dambayntii gudoomiye ku-xigeenka ururka midooda diyaaradaha axmed diine cali ayaa waxa uu sheegay in si degdeg ay u dhisi doonaan qaybaha muhiimku ah isbitaalka waxaana uu farriin u diray bulshada soomaaliyeed waa maalinta saddexaad aan imaanayno halkan xarunta dhimirka ee doctor xabeeb waxaa ka jira horena waan u sheegnay haddana waan sheegaynaa waa wax u baahan gurmad iyo garab istaag iyo in ilaahay loogu dhowaado subxaana watacaala ma ahan waxa halkan ka jiro wax la dhihi karo ma aha wax normaala maahan waa wax dheeraada waa wax u baahan in aan isugu tagno isku garab siino waxaan rabaa inaan sheego airlaynka qayladhaantan gaarsiiyey way ka soo jawaabeen in badanoo ka mida inta kalena waan sugaynaa wayna ka soo jawaabi doonaan khayr iyo wanaag badanaana ku naqaanaa howshu waa bilownay waana dhammaystiri doonaa ilaah idankiis bulshada soomaaliyeed ayaa loogu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha qaybaha muhiimku ah isbitaalka dhimirka ee doctor xabeeb oo xilligan u baahan dayactir iyo qalabayn